haatana muqdisho banaanbaxyo ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo ay sameynayeen ardayda fasalada afraad iyo dugsiga sare kuwaasi oo imtixaankii ay dowladdu ka qaaday la baabi'iyey kadib markii la sheegay in uu baxay kadibna suuqa la geliyey warbixintan waxaa muqdisho mar kale nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle kadib markii uu suuqa gala imtixaan ay qaadaysa dowladda soomaaliya laguna baahiye baraha bulshada waxaa go-aan lagu baabiiyey gebi ahaanba imtixaanka muqdisho kaga dhawaaqay wasiirka waxbarashada cabdulaahi goodah barre wasaaraddu markay la tashatay inta bahwadaaga waxbarashada ah waxay wasaaraddu go-aan ku gaartay in imtixaankii dhammaantiis la baaba'sho ee dib loo qaado tani waxay ka caraysiisay ardayda saddexdii maalmood lasoo dhaafay imtixaanka gashay waxaana iskuu soo baxeen wadooyinka muqdisho si ay u muujiyaan dareenkooda ardaydan iskugu jira gabdho iyo wiilal ayaa u sheegay v o a in dowladdu ah ka qabato afartan maadee harsan balse aan la baabiin guud ahaan imtixaanka ay soo gelayeen saddexdii cishee lasoo dhaafay waxaan joogaa wadooyinka muqdisho arday baa taagan waxay ka qon yihiin go-aanka wasiirka waxbarashada v o ada kusoo dhawow balse waa arka dareenkaaga magacayga waa maxamed bashiir maxamed waxaan mudaaharaad ku wada shaqaalaha anagoo oo imtixaan kugu jirna aan wasiirkii goodax imaaday wuxuu ka imaaday cimradii usoo dhahaayo imtixaankii kansal waaye anagoo intaasoo sano labaiyo toban sano aan wax soo baranaynay juhdi aan soo bixinay iyo dadaal iyo wakhti aan soo bixinay ayadoo haddana ramadaan ay tahay habeenkii aanan dhafraynay oo wakhti badan iyo juhdi badan naga galay imtixaankii oo haddana lagu yidhi imtixaankii kansal waaye dibaa lagu soo celinaya lix maadaan galnay afar maadaan noo dhibnay aniga magacayga anas cabdifaaxa lahaa waxaana dhigtaa iskoolka benederson waxaa ka socdo marka aniga waxaan u arkaa si khalad inay tahay arday oo intaasoo soo socday oo alashaan labaiyo toban bilood wax soo baranayay misna galay lix maado oo waa lagu celiyaa la dhahay muxuu dareemi karaa naftigaa waa dareemaya dhibaatada oo hadda waalidkeena soo unaha xal haddaa ogaa lahayden usiinay raaco ku seexaday marka macquul maahan in lagu celiyo afar maad ha adkee afartaa maada noo dhiman waa ogolnahay laakiinse maayan lix maada haddaa lagu celiya macquul maahan lacagta naga baxdaan laga qaadi rabaa adine boqol iyo laba doolar shubay gabar daayar oo ka mid aheyd ardayda dareenkooda ku muujiya banaanbaxa madaxa sarena u saareed baakada iskaga difaacaysa kuleelka qoraxda ayaa codsata sidan cadaaladaro waa intixaana usoo dhafreen saddex habeenood in ka salada xitaa afarta maadoo dhim ha soo bedelaan raaliya kanaan laakiin lixda maad tobanka kasal ardayda qaarkood oo kala kulma goobaha ay ka dhigayeen banaanbaxa ayaa su-aal ka keenay cidda bixisa imtixaanka wasaaradda aniga waxaan aaminsanaha baqiska ingnay galeen wasaaradda taas waxay ka micno tahay dowladdu waayo wixii ayagaa haystaan soo ku soo baxay ma laha aniga waana laga gataa taagannaha baqiska haddaa xilna hataa aniga waxaa galnay saddex maalinaa galnay lix maadaana galnay afar maadaanoo dhiman waxay dhaheen afartii iyo lixdiiba wax ka jir ma lahanoo dhan finis waa dhahay lacagteenoo ku soo raaxaystay waanoo soo imaaday cimrigiisana wax ka jira ma laha wallaahi aniga waxaa meeshan umaanay u banaan baxoonaa inaan ardayda nahay soomaaliyeed waxna mana soo barin aniga dawlad waxaa lacagteena wax ku soo barnay iskool dareef bareefada waxna soo bartay iskool dawladeed hadday maanta ahallayn aniga banaanbax ma samayn lahayn banaanbaxayaasha ayaa meelaha qaar kala kulma rasaas ay ku rideen ciidanka dowladda doctor shariif maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed oo aan kula kulma mid ka mida goobaha banaanbaxa ayaa go-aanka dowladda ku sheega mid laga fiicnaa ayna ahayd dowladdu inay marka hore wax ka qabato imtixaanka inuu bannaanka u baxo xaqiiqdii arrintan waa arrin laga xumaado ardayda soomaaliyeed oo muddada dheer imtixaanka usoo diyaargaroobayay in maanta oo ay shucuurtooda muujinayaan haddana xabado lagu rido aadaan uga xunnahay sida ka muuqatana banaanbaxooda waa banaanbax nabadeed qofkana xaq ayuu u leeyahay muddadii imtixaanka ay soo diyaarinayeen iyo wakhtigii uu socday waxaa ayd haddii ay wasaaraddu wax qabanayso goor hor inay ka hor tagto waxaan ogeynay imtixaanka intaan la gelin ka hor saddex maalin in uu soo galo internetka marka inay sugtama ahayn ilaa daqiiqadda ugu dambayso ardayda qaarkood jidadkoo xiranay meelo fogfog u lugaynayeen qarashaadaa ka baxaayey marka intaasoo dhan lagu fiirsado maalinta ugu dambaysay in la yidhahdo w waa kasanlay xaqiiqdii waxay ahayd ama baaris la sameeyo sida ka muuqato hadalka wasiirkani ma muuqato inuu tallaabo ka qaadayo ciddii dhibkan samaysay laakiin ciqaabta waxaa maraya ardaydii dhibkana waxaa geystay shakhsiyaad kale marka aadan uga xumahay wasaaraddan waxaa aheeday si degdega go'aanka u qaadatay wasiirkan waxay aheed inuu ka fiirsado go'aanka intuusan qaadan taliya ku-xigeenka booliiska gobolka banaadir maxamed ismaaciil ayaa meel fagaara ah uu kula hadla qaar ka mid a banaanbaxayaasha u sheegay in aan la baabi'in guud ahaan imtixaanka balse ay geli doonaan afarta maado u harsan oo keliya taasi oo ka duwan hadalka wasiirku uu xalay ka sheega muqdisho cabdulaahi maxamed shuruuc oo ka mid a bulshada rayidka ayaa ugu yeeray madaxda dowladdu inay tillaabo ka qaadaan ciddii lahayd mas-uuliyaddan horta waxa weeyaan waa dadkii waxaan bixiyey in lala xisaabtamo wa mas-uuliyad baa jirtay mas-uuliyad wasaaradeed ah wasaaraddii iyo dadkii gaarka ahay ee imtixaankan u xil saaraa waa in lala xisaabtamaa taasi waa mid waaye waxa dhacayna waa in wax laga bartaa si aysan dil dambe ugu dhicinin waana in la iloobo fikriga yeerinta ah dadka loo yeerinayo wax aan la hubin oo aan laga soo baaraan degin yacni waxaad moodaa dadka iyo dawladda iyo maamul goboleedyada kulli inaanu ku shaqaynayno caqligii shalay ahay in wax loo yeeriyo dadka cabdulqaadir okay v o a muqdisho
sidaasoo kale banaanbaxyo kuwaasi la mid ah oo ay ardaydu sameeyeen waxa ay ka kala dhaceen magaalooyinka beledweyne iyo kismaayo aynu ku horeyno wariyahayga xasan xuseen xuseen xasan dhaqane oo kasoo diray warbixintan magaalada beledweyne boqolaal ruux oo isugu jira waalidiin iyo ardayda dugsiyada sare ayaa maanta banaanbaxay uga soo horjeedaan go-aanka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya waxa ay ka dhigeen magaalada beledweyne go-aankaasi oo ahaa in la baabi'iyo dhammaan imtixaankii dowladda ee saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socda gobolada dalka dibadbaxayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay aada uga xun yihiin in mar kale dib loogu celiyo imtixaankii shahaadiga ee maalmihii lasoo dhaafay magaalada ka socday
waxaan filaynay inay nabadgelyo noogu dhammaatay in dhaawac noogula amaadguda ma filaynayni annaga ardayda waxaa weye ilmaha waalidiintii dhashay ayaan ka mid ahay anigoo waalidiinta afkooda ku hadlahayo waxaa weeye waxa saaka meeshaas ukaana keenay ee dhibaatadaeh waxaa weeye ardaydannada aan si xun wax ku soo barnay oon u soo qooriyo xara beellay ul ayaan wataa laba saacaadna waa sagootiye ilmahayga toddoba canigu waay saasaan wax ku soo baray waa fahantaa male haddeer toban berinsoo wax soo wax baranay halkaa baan arkay toddoba saaca hobennimo gabadhaan dhalo saas lahaan arkay saas mar waxaad baa u shidnayd adeerow oon u soo qaaday tabalacaan ku soo qaaday tabalacaan ku soo qaaday imtixaankana waxaa weeye labadii beri oo noo dhimanayd hadday dawladda sukaana raacinayso si edable hadday sukaan raacayso waa ogolna imtixaankana nagu micilina imtixaanka anagu waa galna lix maada si saaca u shaqaysan asee ka fakatay asee waajibkiisa guda waayo saamahan arday asee waajibkiisa guda waayo anaka waajibkeena waa gudan waa ka soo baxnay imtixaankeena waa baranay wax kasta waa baran waalidkeena sababta waa ayaa laga rabaa waalidka meel qashal ku qaybina maba joogin magacayga waa maxamed cabdi maxamed anigoo ku hadlay dhammaan ardayda foonfoorada gobolka hiiraan wasaaradda waxbarashada waxay soo saartay waxa u dulqaadan karna maaha imtixaan saddex beri noo soo socday inuu naga kansal waxa u dulqaadan karna maaha imtixaanka isbuucu noo socday dhafaraana dilay bisha ramadaan cibaadadeeda wayna seejiyeen taraawiix ma tukan jirin annagoo taraawiix masaajidka qaybtiisa hore lagu tukanaa aa qaybtiisa dambe wax ku aqrin jirnay ma habeenka ma jiifan jirin dhafaru nagu dilay labiyo tobanka sana wax nagama soo bixin maamooyin iyo waalid aa nagu soo rafaaday dooni mayna annaga inuu labiyo toban daqiiqo inuu imtixaan oo labiyo toban sano waxaan soo barinay inuu labiyo toban daqiiqo ku burburi dooni mayno annaga f bensa waxna soo bari jirtay f bensa imtixaan ay qaadi jirtay imtixaan dowlad ee leedahay mar dambana gali mayno ardada shacabka gobolka hiiraan haddaanaanay go'aankeena wuxuu yahay inaan labaatan todoba imtixaan aan galin inta uu socday banaanbaxa ayaa waxaa ka dhashay dhaawaca laba arday waxaana la dhigay cisbitalka guud ee magaalada beledweyne laamaha amniga magaalada beledweyne ayaa waxay ardayda ugu baaqeen inay muujiyaan deganaan islamarkaana ay ilaaliyaan nabadgelyada deegaanka dhaawac baa dhacay qalqal badan baa dhacay jidadkii way kala xihan yihiin marka hore waxaan farayaa ardada magaalada beledweyne ama gobolka hiiraan ama degmada beledweyne si deganaashaa oo maaragtaahay shucuurtooda inay ku muujiyaan oysan waalidiintood iyo ahalkoodii iyo walaalahoodii iyo magaaladoodii iyo dalkoodii inayn dhibaatayninooy burburina horta ka codsanayaa ardada magaalada degmada beledweyne waxaan ka codsanayaa shucuurtooda inay ku muujiyaan deganaasho xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
banaanbaxyo kuwaasi lamida ayaa sidoo kale ka dhacay magaalada kismaayo warbixintanna waxaa ka soo diray khadar maxamuud xareed oo nairobi ku sugan
dibadbaxan ayaa ardayda iskuullada magaalada kismaayo gaar ahaana ardayda fasalka afraad ee dugsiyada sare ee magaalada kismaayo waxa ay uga soo horjeedeen islamarkaana ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan hadalkii wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya cabdulaahi goodax barre uu ku joojiyey gebi ahaanba imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka oo maalmahan ay wasaaraddu ka qaadaysay ardayda dugsiyada sare ee dalka ardayda dibadbaxa ka dhigaya ee magaalada kismaayo ayaa wasiir goodax barre iyo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ka dalbaday inay dib uga laabtaan go'aankii ay ku joojiyeen imtixaanka magacaygu waa zaynab cabdijaamac waxaan ka socdaa ardayda ardayda jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo waxaan maanta halkaan u taaganahay oo qoraxda ugu soo baxnay annagoo sooman waxaa waaye dhibka iyo niyadjabka iyo iyo dulmiga dulmiga uu xalay goodax la soo fadhiistay xalay goodaxna la soo shirtegey ma soo jeedin lix beri ma soo jeedin saddex beri waxaa dhafraynay oo soo jeednay laba bilood waxaa imtixaan ku guda jirnaa oo dadaalaynaa oo habeen iyo maalin soconaa laba bilood ma yeele wasiirka waxba fadhidaladin la fududayaa le wasiirka dalka dibaddiisuu ka yimid ma oga dhibka iyo rafaadka iyo waxaan la haysto ma ma khiyaasi karo waa ku saxsan yahay inuu dhaho imtixaanka waa ku celis laakiin haddaan nahay ardayda foomfoorka anuu ku hadlaayo ardayda gobolka jubbaland magaalada kismaayo uma dulqaadan karno in la dhaho lixdii beri imtixaanka aa samaynayseen waa kansal uma dulqaadan karno
bismillahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed axmed xuseen kana mid a ardayda magaalada kismaayo degmadan saaka dareenkayga aad buu u kacsan yahay waxaa isku soo bandhaxay dhammaan ardada iskuullada magaalada kismaayo degmadan annagoo ka dhan ah hadalkii ka soo yeeray wasiirka waxbarashada federaalka dowladda soomaaliya ee wasiir goolax barre hadalkaas baana taabtay dhammaanteed hadalkaasaan ka banaanbaxaynaa hadalkaas oo ah dhammaan ama gebi ahaanba tobanka maado imtixaanka la gelay dib baa loogu celinayaa labaataniyo todobada bishan waxaas waa ka dhiidhiyeynaa wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa xalay hadalkiisa sidoo kale ku sheegay in laamaha ammaanku ay baaritaan ku hayaan qaabkii uu bannaanka ku yimid imtixaanka isagoo sidoo kale wasiirka sheegay in dhammaadka bishan mar kale dib loo qaadi doono imtixaanka shahaadiga ah ee dalka khadar maxamuud xareed v o a nairobi